Title: Xuquuqaha iyo Mas'uuliyadaha Waan ku faraxsanahay inaan kugu arko maanta WIC oo waan ku faraxsanahay inaan ku caawinno. 1. Waxaan xaq u leeyahay inaan helo faa'iidooyinka ku iibsanayo cuntooyin caafimaadsan. Waan ogahay WIC inaysan bixin dhammaan cuntada aan u baahanahay. Inaan ka helo warbixinta ku saabsan cunista caafimaadsan iyo noolaanshaha firfircoon. Inaan u helo caawin iyo taageero naasnuujinta. Inaan helo warbixin ku saabsan tallaalada iyo adeegyada kale ee caafimaad ee laga yaabo inay i caawiso. Inaan daaweyn caddaalad oo ixtiraam leh ee ka imanayso shaqaalaha WIC iyo shaqaalaha dukaanka. La ilama dhaqmin si caddaalad ah. Waan la hadli karaa kormeeraha WIC, waan weydiin karaa agaasimaha WIC ama xafiiska gobolka WIC, shirka ama dhageysiga haddii aan ku diido go'aamada la xiriira u kaalmadayda. Ilaalada xuquuqaha rayidka. Heerarka u kaalmida barnaamijka WIC waa isku mid qof walba iyada oo aan laga eegin jinsiyada, midabka, asalka dhalashada, sinjiga, da'da ama curyaannimada. Arrimaha gaarka ah Xeerka arrimaha gaarka ah ee WIC waxaa laga helayaa gadashada foomkan. 2. Mas'uuliyadahayga Waan ogahay inaan bixino warbixin run ah oo dhammaystiran ee ku saabsan dakhligayga. Waxaan u sheegayaa shaqaalaha waxa ku saabsan ilaha dakhliga ee qoyska. Waan soo sheegayaa isbeddello waliba. Ka qayb qaadashadayda Medicaid, barnaamijka caawinta nafaqada dheeraadka ah ee SNAP, ama barnaamijka shaqada qoyska TANF. Waan soo ogeysiinayaa WIC haddii aan joojiyo ka qayb qaadashada barnaamijka oo ii qalansiiyay WIC. Xaaladayda naasnuujinta. Waan soo ogeysiinayaa WIC haddii aan yareeyo ama aan joojiyo naasnuujinta. Xaaladayda uurka. Ciwaankeyga. Waan soo sheegayaa isbeddellada ciwaankeyga ama warbixinta xiriirka. Waan weydiin karaa xaqiijinta shahaadada VOC haddii aan ka guurayo gobolka si ay iigu sahlanaato ku helida WIC gobolkayga cusub. 3. Waan oggolaaday inaan raaco sharciyada. Waxaan ula dhaqmayaa shaqaalaha rugta caafimaadka iyo shaqaalaha dukaanka si ixtiraam ah. Uma dhaaranayo, kuma qaylinayo, uma hanjabayo ama wax ma yeelayo qofna. Waxaan isticmaalayaa cuntooyinka WIC oo xubnaha qoyska oo loo sameeyay. Soo celi cuntooyinka dheeraadka ah. Uma isticmaali karo rugta caafimaadka. Marnaba ma ku dhibayo iibin, iska bixiyo, ama ka ganacsado cuntooyinkayga WIC, caanaha ilmaha ama kaarka WIC. Tani waxaa ku jira soo dhigistooda onlineka ama ku celintooda dukaanka, cunto waliba ama caanaha gasaca ah ee aan ku bixiyo iibin ama iska bixiyo Taasi waxay la micno tahay sida cuntada WIC ama caanaha gasaca aan helay waxaa la qiyaasayaa inay ahayd cuntada WIC. Waxaa la i weydiinayaa inaan dib u siiyo barnaamijka oo cuntada ama caanaha gasaca. Waxaan ka helay faa'iidooyin kaliya rugta caafimaadka WIC ee waqtigiiba. Waan fahamsanahay in ka qayb qaadashada labada ah ay sharci darro ay tahay. Waxaan ilaaliyaa ballamahayga ama soo waco rugta caafimaadka si aan dib ugu ballansado. Waan fahamsanahay in layga saari karo barnaamijka haddii aanan qaadan faa'iidooyinka laba bilood oo isku xigto. Waxaan la imaado kaarkayga WIC markii aan aado rugta caafimaadka ee faa'iidooyinkayga lagu xareyn karo kaarka. Waxaan ilaaliyaa kaarkayga WIC sida kaarka bangiga, ka ilaalinta inuu lumo, la xado, la waxyeello ama la baabi'iyo. Si degdeg ah ugu sheego shaqaalaha WIC haddii kaarkayga WIC uu lumo ama la xado. Waan fahamsanahay inay jirayaan muddada sugitaanka saddex maalmood oo lagu beddelayo kaarkayga. Iskuma dayaayo inaan isticmaalo kaarka oo aan soo sheegay inuu lumay. Inaanan la wadaagin qofna kaarkayga ama nambarka PIN aan ka ahayn kuwa aan u ansixiyey inta aan ku jiray rugta caafimaadka. Inaan raaco sharciyada iyo tilmaamaha ku jiro boogyaraha cuntooyinka ay ansixisay WIC. Heshiiska Waan akhriyay ama laygula taliyey xuquuqahayga iyo mas'uuliyadaha lagu daabacay bogga hore. Haddii aanan raacin sharciyadan, waan fahamsanahay, waxaa laga yaabaa in la i weydiiyo inaan dib u siiyo WIC faa'iidooyin weliba ay qoyskayga helaan. Waxaan sidoo kale fahamsanahay inaan waayi karo faa'iidooyin mustaqbal ah oo layga saari karo barnaamijka WIC. Caddayntan waxaa lala dhammaystiray helitaanka caawitaanka federaalka. Waxaan caddaynayaa in warbixinta aan sheegay ay sax tahay inta aan ka ogahay. Shaqaalaha barnaamijka ayaa laga yaabaa inay xaqiijiyaan warbixinta aan siiyey rugta caafimaadka. Waan ogahay in warbixin waliba aan run ahayn ee aan sheego si aan u helo faa'iidooyinka cuntada WIC oo ay ku jiraan laakiin kuma xadidna samaynta bayaan been ah ama marin habaabin ah ama matalaad qaldan qarinta ama ceeshashada xaqiiqaha waxay sababi kartaa inaad dib ugu celisid wakaalada gobolka oo qiyamka cuntada ee sida qaldan la ii siiyey oo waxa ay quseyn karo xukuumida rayidka ama dambiilaha sida waafaqsan sharciga gobolka iyo federaalka waan fahamsanahay in aniga waalidka mas'uulka ama mas'uulka dheeraadka ah ee aan u aqoonsaday rugta caafimaadka waa inuu xaadir ku ahaadaa ballamaha caddaynta haddii aan leeyahay wakiil loo qondeeyey macmiilka loo ansixiyey waxay ka qaadan karaan faa'iidooyinkayga WIC rugta caafimaadka oo ku isticmaalo faa'iidooyinkayga dukaanka oo matalaadayda ah wakiilka wuxuu sidoo kale keeni karaa cunugayga carruurta rugta caafimaad haddii booqashada dabagalka loo baahan yahay in la fiiriyo dhirirkooda iyo culayskooda iyo ama dhiigga laga baaray birta hoosayso waan fahamsanahay inaan mas-uul ka ahay tallaabooyinka wakiilkayga waa mas-uuliyadayda inaan weydiiyo wakiilka inuu ila wadaago warbixin weliba ama ogeysiimo ay bixiyaan shaqaalaha rugta caafimaadka fadlan saxiix saxanka saxiixa korontada ah xeerka arrimaha gaarka ah ee WIC WIC way ixtiraamtaa xuquuqdaada arrimaha gaarka sida ka qayb qaataha WIC waxaad heli kartaa xusuusiyaha fariimo qoraalka wicitaanada telefoonka waraaqadaha kaarka fariimaha ama iimaylada waxaad codsan kartaa inaadan helin xasuusiyaashan si aad uga qayb qaadan fariin qoraal ah fariin qoraal stoob ku dir laba laba saddex eber eber warbixinta ku saabsan ka qayb qaadashadaada ee barnaamijka WIC waxaa lala wadaagi karaa taageerooyinka aan lahayn WIC iyo barnaamijyada kale ee caafimaadka iyo nafaqada ee u adeego dadka u qalma barnaamijka WIC agaasimaha fulinta ee waaxda caafimaadka utah waxay ansixiyeen xiritaanka iyo isticmaalka warbixinta qarsoodiga WIC oo barnaamijyada qarsood si loo arko haddii aad u qalintid adeegyadooda loo sameeyo wacyigelinta si loo wadaago warbixinta caafimaadka loo baahan yahay ee barnaamijyada oo aad horaan ugu qayb qaadanaysid si loo naqshadeeyo nidaamyada maamulka u dhexeeya barnaamijyada iyo si looga caawiyo qiimaynta caafimaadka guud ee qoyska utah oo dhinaca wargelinada iyo daraasadaha waxaad weydiin kartaa shaqaalaha WIC wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijyadan sida waafaqsan xuquuqaha rayidka federaalka iyo waaxda beeraha maraykanka u s d a qanuunada iyo xeerarka xuquuqaha rayidka u s d a wakaaladahooda xafiisyada iyo shaqaalaha iyo macadyada ka qayb qaadanayo ama maamulayo barnaamijyada u s d a waa ka mamnuuc takoorida ku salaysan jinsiga midabka asalka dhalashada sinjiga curyaannimada da'da ama aarsasho ama argoosiga oo ah ka hor howsha xuquuqaha rayidka ee barnaamij weliba ama howsha ay sameeyeen ama maalgeliyeen u s d a dadka curyaankaha ee u baahan qaabab kale oo xiriir loogu talagalay warbixinta barnaamijka tusaale qoraalka camoolaha daabacad ballaaran cajalad maqal luuqadda astaanta ameerikaanka i w m waa inay la xiriiraan wakaalada gobolka ama deegaanka meesha ay ka codsadaan faa'iidooyin shakhsiyaadka dhagoolka ah ku adag tahay maqalka ama qaba curyaannimada hadalka wuxuu kala xiriiri karaa u s d a dhinaca adeega qadka federaalka sideed eber eber sideed toddoba toddoba sideed saddex saddex sagaal intaasi waxaa dheer warbixinta barnaamijka waxaa lagu diyaarin karaa luuqadaha aan ka ahayn af ingiriiska si loo yareeyo cabashada barnaamijka ee takoorida buuxi foomka barnaamijka cabashada takoorida u s d a e d saddex eber laba toddobo ee laga helo http www a s c r u s d a government complaint feeling cast html iyo xafiis walba u s d a ama ku soo qor warqad markaasi ku aadan u s d a oo ku sheeg warqadda dhammaan warbixinta lagu codsaday foomka si loo codsado koobiga foomka u s department of agriculture office of the assistant secretary for civil rights hal afar eber eber independence avenue s w washington d c laba eber laba shan eber sagaal afar hal eber ama fakiska laba eber laba lix sagaal eber toddoba afar afar laba ama iimailka program intec at u s d a government macadkan waa bixiye fursad siman